tan iyo markii suuqa idaacadda dabku ka kacay isla markaana xukuumadda somalilan guddi loo saaray sidoo kale dowladda hoose laftigeedu ay kulamo la yeelatay hooyooyinkan mid la mida ayaa si aan xaaladooda u ogaado la kulmay magacaaga hooye marka hore saynab cismaan muuse adigu ganacsatada halkan baad ahayd ganacsatada halkan baan halkan baan meherad ku haystay maqaaxiya waata nimka maqaaxidayda aad aragteen xaaladayadana waad la socotaan ganacsigayagii dub baan u furanoo waana la caawiyey oo nala garab istaagay annaga iyo laba haweenoo kale saddexdeeda waa nala garab istaagay waan u mahadnaqaynaa shirkadda samtel aad baan ugu mahadnaqaynaa tii jirta ee waarta ilaahay ha ka dhigo ee meel sare gaadha alxamdulilah noo shaqaynaya habeen iyo maalinba ee na hagaya ee na soo kaxaynaya ee halkan noogu imanaya ee noo soconaya waan u mahadnaqaynaa anigu shan iyo toban sanaan deganaa haa shan iyo toban sanaan deganaa carruur yar baan haystaa baasha asmada laydhaa baan leeyahay waan u sheegay habeenkii dhaweed xaaladaydii waan u sheegay waa taasoo waa lay caawiyey ganacsigaygii ilimka laba cisho maanta ku saddex cisho dub baan u furtay weelkii baan soo iibsaday alxamdulilah rabbialcaalamiin intii aan suuqa dhex marayey waxyaabaha aan dareema maarka waxaa ka mid ah in dadku ganacsigoodii sida caadigaa ay dib u bilowdeen tusaale ahaan halkan iminka waxaa lagu kala haadinaya hadhuurkii waa cuntada waddaniga ah oo la kala haadinayo runtiina hareeraha markaan eego weli raadkii dabkuu sii muuqdaa hooyo kale ayaan markaana la kulmay hooyo marka hore magacaaga xaliimo muuse faarax waaye adigu halkan maxaad iibinaysay halkan hooyoyinta ay hortaalla aan iibinayay cuntooyinkan waddaniga harha gallayda iyo ha intaasaan hooyo iibinayay halkan dambana intan in leeg oo beri oon iibsaday qoladii lahayd ka kacday ayay hayd oo bakhaari ah oo dadna wax dhiganayeen aniguna waxallo waxaan hay oo dhan aan ku tuulayay markaa hooyo waa ilaahay mahadii ilaahay intan ii saaray intii kalena ummaddu maan la qabaa ilaahayba hooyo mahadle waxbana ula waayi maayo markay masiibadu idinku dhacday wadinkii maalmo kala hanqaarmay noloshii ay dee soo baxsatay markaa kadib ma dadkii la caawiyey baad ka mid noqotay hooyo hayo waa lay caawiyey waxaa lay caawiyey dee waxay caawiyey intiinasay caawisay haa shirkada daabshiil dadkii ay gacan siiyeen baan ka mid ahaa ilaahay ha barakeeye sow maad gal wax kaloo kale hooyo maanu arag marka hooyo waxa weeye horta adduunyadu waa macno la-aan ninka imika hooyo magaalada dabka cagaa la soo galay mise dadkii balambalkii hore ogaa marka dadka imigu dee bocbay u tahiyo rogmasha intani liidkaa yeli aniguna markaan intaasoo dhisan arkay ka ilaahay baanu ku shukrina waayo anoo madhan baan waddadaa ka baxoon saddex carruura agoona la baxay waan soo noqdo anoo madhan baan midoo ilaahay igu ogyahay waanu ku dhereegnay hooyo marka waxaan waa nimca qadar ilaahay baa dhacay waxaan lagu qorin hooyo ma cuntid ilaahay baan ugu mahadnaqayaa iyo ragga iyaga sharafta leh dhinaca kale waxaa weli socda dadaal lagu taageerayo dadka dhibaatadu ay ka soo gaadhay gubashada suuqa idaacadda ee magaalada hargeysa sida uu sheegayo sacad muuse cabdi oo ah madaxa suuqgeynta iyo xidhiidhka dadweynaha ee shirkadda dahabshiil runtii shirkadda dahabshiil guruub oo ka mid ah hormuudka shirkadaha waxay u taagan tahay inay masiibooyinka noocan oo kale markay dhacaan meel kastoo ummadda soomaalida ay joogto inay gaadho inaanu taageerno ganacsiyada yarar ee hooyooyinka jilicsan ee suuqa idaacadda oo kale oo ka mid ahaa runtii waajibaadkayga ay ka mid tahay shirkaddu waxay ku deeqday saddex boqol iyo soddon kun ayay ku deeqday saddex soddon kun oo ka mid ah waxaa ku deeqay shaqaalaha somtel iyo blucom taasoo runtii ku tusaysa ahmiyadda gaarka ee ay noo leedahay inaanu taageerno ganacsatada yaryar dhammaan meel kastay joogto bulshada soomaaliyeed hooyooyin ka mid ah saddexdii hooyooyinkii ugu jilecsanaa ee suuqa runtii ku ganacsanayey ayay shirkaddu si deg deg ah u taageertay oo runtii aan u gaadhsiinay si ay u noqoto inay islamarkaaba u bilaabi karaan ganacsigoogii dib kobac ugu samayn karaan oo dhaqaalaho noloshoodii iyo horumarkii ay u baahnaayeen inay gaadhaan ay si deg deg ah ay uga soo kabtaan dhibaatadii runtii meesha ka dhacday tilmaamaha ma si gaara xog uga raadiseen mise waxaad kala baxdeen markaa inay dadkaasi yihiin dadkii ugu in dhibta ugu badan runtii hooyooyinka aan muxuu haye deeqda deg dega aynu gaadhsiinay waxay ka mid yihiin hooyooyinkii ka soo muuqday baraha bulshada oo runtii ay ka muuqatay dee duruufta iyo dhibaatada ka soo gaadhay dabkii suuqa ka kacay waynu ognahay in ganacsigu yahay lafdhabarta dhaqaalaha ee ummadda soomaaliyeed meel kasta sidaa daraaddeed in aanu si deg dega taageera ugu muujino siguna uga soo kabtaan oo ay noloshoodii horumar iyo ay ugu samayn karaan si deg deg ah ayay ahayd in aanu munaasibadii xafladda shaqaalaha abaalmarintae sumtel inaanu ku casuulno ku sharafno noo yimaadaan islamarkaana halkaa aanu kaga dhawaaqno iyagana aanu tusno inaan berber taaganahay la dareennahay si kastaba ha ahaatee iyadoo la filayo maalmaha soo socdana in guddiyadii loo saaray kulama ay la yeeshaan islamarkaana ay kordhiyaan dardargelinta suuqan dhibaatadii gaadhay ka soo waaqsada islamarkaana aan wax warwari ka muuqanin ay goobahoodii iyo boosaskoodii ilaashanayaan ama ay isugu yimaadeen khadar maxamed cakulle v o a hargeysa